adaycaana daataan waan la daba qabtay cannihii baddaatihiin waan la daba qabtay soomaalayi dalkeeni dabaqabadhiyu gabay soomaalayi dalkeeni dabaqabadhiyu dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii afaraad ahna qaybtii ugu dambaysay barnaamijka taxanaha ee dib u celinta qaxootiga soomaalida qaybtan waxaan ku eegi doonnaa bal nolol noocee ayay ku nool yihiin qaxootiga soomaaliyeed ee doorbiday inay dib ugu noqdaan dhulkoodii hooyo maxayse kula talin lahaayeen kuwa weli ku nool xerayaha qaxootiga adaycaana daataan waan la daba qabtay cannihii baddaatihiin waan la daba qabtay soomaalayi dalkeeni dabaqabadhiyo qaar ka mid ah qaxootiga ayaa iskood ugu laabtay soomaaliya iyagoo sheegay in xerooyinka ay uga noqdeen ammaan darro awgeed kuwa ku noqday ayaa u badnaa dad ka soo qaxay abaartii labada kun iyo kow iyo tobanka taasoo saamaysay ku dhowaad saddex milyan oo qof oo ku noolaa geeska afrika nuur cumar barqadle oo ku noolaa xerada qaxootiga ee ifo ayaa go'aansaday inuu dib ugu laabto soomaaliya gaar ahaan magaalada beled xaawe ee gobolka gedo awalna hadda halkan abaar iyo nabadgelyo baan soomaaliya uga tegey xumo ayaan uga tegey haddii marka meeshii aan u aaday waxaan ka raadinayay aan keeli waaye marka waxaan isla go-aan qaatay waddankaygii hooye inaan horta dib ugu laabto wax iga caawiya markaas soo noqodkaasna ma aanan helin iskaygaan isku soo dabaray ma garan nuur ayaa safarkii dib u noqoshada ku tilmaamay mid adkaa oo ay qoysas badan doorbideen inay lugeeyaan waxaa kaloo uu sheegay in nolosha beled xaawo oo ay dib ugu laabteen qoysaskan tahay mid noloshu adag tahay oo aan la isku hallayn karin nin walba iyo dabadtiisa iyo maxaan ku idhaahdaa dad badan waa iska soo lugeeyeen dhibaatooyin fara badan bay waddooyinka kala soo kulmeen taasi waxaa nuur ku raacsan saynab cali ashkir oo sheegtay in nolosha ay ku noqdeen ay adag tahay oo aanay helin hay-ada caawimaad u fidiya nolosha nada wax na taakuleeya malahan ilaa in saddex kun oo qoys baa nahay waan iska degannahay dalkana hooyo dadkanaga hooyon baan lamid nahay nolosha qof walbaba wuxuu maaragtay sida uu maarayn karoon baanu maaraynaa dadka ku noqday beled xaawo ayaan helin wax dib u dejin ah marka ay gaareen magaalada taasna waxay ku qasabtay inay degaan xerooyin ka baxsan magaalada oo aan nolol ahaan dhaamin tay ka noqdeen ee xerada qaxootiga ee ifo cabdi maxamed yalaxow waa guddoomiyaha xerada ku taalla beled xaawa oo haatan ay ku sugan yihiin qaxootiga ka noqday dhadhaab wuxuu ii sheegay in noloshoodu ay aad u liidato waxbarasho la-aana waa haysaa caafimaad la-aan waa haysaa wallaahi hadda kaamka aniga aan joogo saddex boqol toddobaatan iyo afar qoys baa degan xabad masquula ma lahan berkad biyo ay ku sugtaan ma lahan si kastaba ha ahaatee nuur iyo saynab ayaa waxay weli doorbidayaan in ay ku gaajoodaan dhulkoodii hooyo inta ay ku jiri lahaayeen xerooyin qaxooti saynab iyo nuur ayaa ku tala jira in ay fashaan beero si ay u helaan wax ay ku noolaadaan waxayna ugu baaqayaan dadka ku nool xeryaha qaxootiga inay dib ugu soo laabtaan dhulkoodii hooyo haa waxaan kula talin lahaa inay waddankooda hooyo kusoo noqdaan ciiddooda ay imaadaan si kastood u daragtan daragsan tahay markaad ciid shisheeya joogto kalsooni ma qabtid hadda carruurtaydu banaan bay iska jijiifaan mana baqayno laakiin annagoo wax nala siinayaan baqaynay xabad baa dhacaysay qarac baa dhacayay askar baa lasoo sii deynayay waa la leynay carruurtii naagaha waa lagu tumanayay guryahaan isku soo xiraynay gaararkaan fiirinaynay laakiin hadda nabadgelyo buuxdaan haysanaa waxaan kula talin lahaa inay wadankooda kusoo noqdaan hay-adaha samafalka dadka tiradaasi la-eg intaasna hay-adaha adduunka ay intaas un maxaan ku meesha ku siinayeen waddankooda haddii hadda deegaamo badan nabadgelyo ka jirto oo ballaa jiro in ayaga waddankooda loo soo jeeyo ay tabcdaan nabadgelyo ay ka shaqaystaan lasoo maxaanku jidka laga soo bixiyo meeshaas ay degayaan haddii waawaabka maxaan ku ihahda loo dhisi karo labada bilood wax un ay maaratay inerji aan loo samayn karo intaa un baan maxaan ku ihahda anigo anugu soo jeedinaya taasayna taamada ku jirtaa iyo talada saxda ani saasaan u arkaa walaal iyadoo nuur iyo saynab ay ku baaqayaan in dib loogu noqdo soomaaliya ayaa haddana dhinaca kale dhacdo naxdin leh ayaa ku habsatay bulshaweynta reer kenya markii weerar argaxiso lala beegsaday suuqa laga adeegta ee westgate ee magaalada nairobi weerarkan ayaa waxaa sheegtay inay mas-uul ka ahaayeen kooxda al-shabaab oo ku hanjabtay in weeraro kale ay ka fulinayaan gudaha kenya haddii aanay ciidamada kenya ka bixin koonfurta soomaaliya qaxootiga soomaalida oo marar hore lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin ammaandarrada ka jirta gudaha kenya ayaa ka walwalsan saamaynta uu weerarkan ku yeelan karo boqolaal kun oo qaxooti soomaali ah ayaanan hubin waxa mustaqbalkooda uu noqon doono iyo goorta ay gaari doonaan go'aanka ay dib ugu laaban lahaayeen dhulkoodii hooyo balse waxaa hubaal ah in mar walba ay ku taamayaan siday u heli lahaayeen xal waara oo ay uga baxaan qaxootinimadan saddex iyo labaatan jirsatay
allahayo dalkeeni nabad aad u doorateyo allahayo dalkeeni nabad aad u doorateyo dhegma lagu nagaadiyo dowlad lagu kalsoon yahay daadihiisa nooye dowlad lagu kalsoon yahay daadihiisa nooye dowlad lagu kalsoon yahay